Qaybta sagaalaad Wax ka barta Masiix oo ah hogaamiyaha. Ilaahay wuu inoo sii sheegay inuu Masiix dooran doono, una ka dhigi doono hogaamiyaha dadka caalamkoo dhan. Ilaahay wuxuu ogyahay inaan hogaamiye u baahannahay, wuxuuna doortay kii ugu wanaagsanaa. Hogaamiye caynkee ah buu Masiixu xaqiijiyay inuu yahay. jenaraal awood leh, siyaasi sanac badan, caqli garad xigmad leh. Qorninka Quduska ah waxaa ku taala inuu Masiixu yahay nebi gooni ah. Kaasu waa Ciise Masiix. Ilaahay wuxuu xaqiijiyay inuu Ciise dhasho isaga kumaan oo Qudus ah. Oo Ciise wuu iska adkeeyay shayddaanka duuleysigiisa. Ciise si kaamiil ah buu shuqulladiisii iyo hadalladiisii oo dhan ku bandhigay awoodda, cadaaladda, xigmadda iyo jacaylka Ilaahay. Baalan fiirino waxaynu ka baran karno maasaalka Ciise. Wuxuu isticmaali jiray awoodduu Ilaahay siiyay siduu dadka u caawiyo. Si run ah buu Ciise dadka u danayn jiray, oo si deeqsi ah buu xooggiisa u isticmaali jiray, siduu u siiyo waxay u baahan yihiin. Dadka badan ayaan u naxariisanayaa, waayo waxay cunana ma haystaan. Maarkos sideed laba Markaas buu Ciise si yaab leh cunto uu siiyey dadkii badnaa ee yimid inay maqlaan waxbariddiisa. Ciise meelo badan buu aaday, isagoo wax baraya oo bukan oo dhan iyo cuduroo dhan boogsiinaya dadka dhexdiisa. Matteus afar labaatan iyo saddex Sidaas daraaddeed waa la garan karaa sababtay dad fara badan u soo raaceen, oo dadkii badnaa oo dhan waxay doonaayeen inay taabtaan isaga. waayo xoog baa ka soo baxay oo wada boogsiiyey luukos lix sagaal iyo toban run ahaan ciise umu imaan in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo mateyos labaatan labaatan iyo siddeed imise xogaamiyaal baa naftooda u isticmaalay inay dadkooda u adeegan sida ciise oo kale wuxuu si kaamiil ah u bandhigay cadaaladda ilaahay ciise wuxuu ku socon jiray amaaradda ilaahay iyo khaynuunadiisoo dhan siduu khooraalku inoo sii sheegay ciise wuxuu u dhaqmay sida eraayadan sheegeen ilaahayow waxaan jeclahay inaan sameeyo doonistaada haa oo sharcigaagu wuxuu ku dhex jira qalbigayga sabuuraddii afartan siddeed ciise sii sharaf maamuus iyo cadaalad leh buu miskiinka iyo taajirka nin iyo naagba carruurta iyo waayeelka u ixtiraami jiray siduu ilaahay dadkaas u ixtiraamo mar bay heertiisu canaanteen waalidiintii ilmahooda yaryar u keenay ciise laakiinse wuxuu ku yidhi ilmaha yaryar daaya ha ii imaadene hana diidina waayo kuwaanoo kale ayaa ka mid ah boqortooyada ilaah maarkos toban afar iyo toban wuxuu muujiyey xigmadda ilaahay ciise binu aadanka si fiican buu u yaqaanay isaga qudhiisu waa yiqiin waxa dadka ku jira yohanna laba labaatan iyo shan markay cadoowyadii ciise dad soo direen in la soo qabto kuwaas baa dib ugu jawaabay ninna weligiis uma hadlin sidaa ninkaas u hadlay xaggee buu ciise xigmaddiisa ka helay wuxuu yidhi waxbariddeedu tayda ma aha laakiin waxaa leh kan ii soo diray yohanna toddoba lix iyo toban iyo afartan iyo lix wuxuu ina tusay jaceylka ilaahay ciise dadka wuu u naxariis badnaa nin baras miran ah baa bariyey saydow haddaad doonaysid waa i daahirin karta kolkaasuu ciise u naxariistay oo intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waan doonayaa ee daahirsannow oo kolkiiba baraskii waa ka baxay luukos shan laba iyo toban iyo saddex iyo toban maarkos kow afartan iyo kow iyo afartan iyo laba si xaqiiq ah buu ciise jeclaaday inuu ninkaas dhibaatadiisa ka bixiyo ciise adiga miyuu ku daneeya ciise baa jawaabay ikaaleya kulligiin kuwiina xowshaysan oo culabaysano oo anigu waan idin naasin doonaa harkodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay qalbigayguna waa xuseeya oo naftiinna nasashad u heli doontaan matayos koob iyo toban labaatan iyo siddeed iyo labaatan iyo sagaal ciise waa xoggaamiyaha ugu wanaagsan oo aan weligeen heli karno sidaas daraaddeed wuxuu inoogu talinayaa si degdeg ah aniga iga barta maad aqbali doonta yeeristan wanaagsan haddii aad aqbashid nolol fiican baad heli doonta sidee baad uga jawaabi lahayd ilaahay muxuu ciise ka dhigay taayooyinkee buu ciise bandhigay midkee baad uu sii jeceshahay yeeristay buu ciise inoo fidinaya